haye mashmuuca bal soo dhowow idaacadda star f m magacaaga iyo wadka aad masalayso baahida isbitaalka weyn ee magaalada wajeer ka jirto intaad ka og tahay bal haddaad faahfaahin naga siiso
magacayga waa rashiid maxamuud cumar oo ku mahadheer karkay isbitaalka dhibaato fara badan ayaa jirta setimarlan ayaa ka jirta diiraan ayaa ka jirta waxaa ka jira maaragtay dhibaatooyin aan abadkood isbitaalka lagu arkin panadol oo panadol hataa lama haya daawo ma jirto aniga meeshaas dhibka ka jira ma aqaana isbitaalka a i e diisa ma hela lacagtiisa ma lacagtiisa ma helaya hadana ma aqaana maadaama aad tahay wakiilka deegaanka waagberi ee isbitaalka magaalada wajeer uu ku dhex yaalo maamulka isbitaalka ma la xiriirteen haddaad la xiriirteenna maxaas kala kulanteen maamulka isbitaalka waa la xidhiirnay waxayna leeyihiin dhibaatooyinka maamulka waa dhibaatooyin dhaqaala dhibaatooyin maaragtay maamul ma aha dhibaatooyin maamulna maaragtay waxay gacanta maamulkuna maaragtay waxay gacanta ku fiiqayaan gavanaga iyo wasiirka finance hagaag waxay leeyihiin intaasoo sano ama intaasoo bilood lacag lama helin waa tahay marka aniga waa la yaabanahay waxa isbitaalka lacag laaniga hadda waxaa laleeyahay in guri lagu kireynahayo intaasoo milyan isbitaalkana is lacag laan yahay gurigana muxuu yahay ma aqaan ani guri la kireynaya la sheegaya oo guri afar boqol laga soo bixaya guri one point six million lagu kireynaya laga soo socdo oo yaa loo kireynaya marka ma wasaarad mise
nimankii waxaa laleeyahay nimankii municipality waaxda hagaajinta magaalada
ha waaxda hagaajinta magaalada marka waxaan la yaabanahay isbitaalkii a i e diisa heli maayo lacagtiisa heli maayo xaqiisa heli maayo waxaan la fikireynaha iyo dhibaatada iyo priority waddanka abaaraa jirta maaragtay oonayaa jira dhibaatooyinka maaragtay buugti gabdhaha kliniga aadaan buugooda waa la sogadaa dhiigga la bixiyo dhan waa la daadi baqabreeta isbitaalka ma qabo muuqaalada qaar ee hadda telefishinada dalka ka baxay sida telefishinka sideen muuqaalka baxay waxa uu muujinayaa hooyo dhiig bax uu cunugii oga dhintay haddiiba koronto la-aan meeshii ay sidaa uga sii jirto saameyn intay leeg ayaa ka dhalan karta ead isleedahay k m c ahaan
saameyn fara weyni badan ayaa ka dhalanay saameyn geeriyaadaa ka dhalanay saameyn maaragtay dhaqaale xumaa ka dhalanaysa shaqaalihii shaqayntooda iyo dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay stress oo shaqaalaha ayaa u imaadaa marka waxaan leeyahay saameyntu ay badan tahay marka waxaan ugu baaqaa gavanaga iyo maaragtay wixii isbitaalka maaragtay iyo tiimka isbitaalka ka shaqeeya in maaragtay isbitaalka la hela haddii maaragtay meesha ay shaqaynaynin dadka ay tool toos u abaaraan isbita isbitaalaha maaragtay shaksiga maadaama aad wakiilada deegaanada wajeer a wada matalaysiin arrintan ma ka fariisateen baarlamaanka ma geyseen
horta baarlamaanka waa xiran yahay special system inay loo yeer moogiya baarlamaanka waa xiran yahay baarlamaanka ilaa iyo february waa xirnaanahayaa marka wakiilaan anig kamid ayaa waraaq qorihaya si baarlamaanka lagu furo oo maaragtay arrintan soo degdegtay loo maaragtay wax looga qabto hase haatee waxaan gacanta maaragtay chairmanka health ayaan baaq u diray asagana in asaga iyo committeesiisa ay baaritaan dhab ah oo maaragtay banaanka yeela ay soo hagaajiyaan si arrintan aan maaragtay u wajihi lahan aad baad umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa fursadaad noo siisay waraysiga